buundooyinkan cusub ee laka dhisi iskaashi bulsho iyo maamulka degmada buurhakaba kaasoo dhismashii isu dareeray muddo lama bilood eh si lanfuday in isdareerowka dadka iyo baabuurto oo dhibaatayo ku qabeen amaristiyo kuleed markii buundooyinkan iyo burbureenna roobabkii dhowaan ubuday munaasabadda xariigjarka buundooyinkan iyo weliba ku qaybgalay guddoomiyaha maamulka degmada buurhakaba iyo ku-xigeenadiisa odayaalka deegaanka iyo marti sharaf kale iyadoona tan iyo tusaalan eta sida muhiimigata iska taladowka shacabka iyo dowladda guddoomiyaha degmada buurhakaba ibraahim maxamed ibraahim leisaamo oo xariigjarka kureed la hadalay warbaahinta iyo faahfaahisada laka dhisi dhismaha buundada usoona mahanagi shacabka buurhakaba doorka iyo kileyna reedan dhisowka kaabayaalka dhaqaalaha deegaanka may ba haragjarci aan rogne lamadii buunda oo degmada buurhakaba magaalo jacalku gohaasi iyo lama bilood ku hoolanayni iyo hadda haragjarahayna geega niindhamaati geega haragjarcehayti maylaarhayuso dadweynihii ka qayb qaadeen dhismada oo buundooyinkan lamadan buunda magaalo jaale eedaan mahasanya nan welba eeda mahasanyin nan welba dalshawsi dhisade dalshawsi walka horumar deersiye may siin laha dadkiin dalkii horumar waan horumar waan deersiye safaylan dhisade lama bilood iyo la dhisaay buundada buundadan iyo tan kaleeba magaalo jaalka yaalaan may siin lahaa eedaan mahasanin wabilaahi tawfiiq shacabka iyo maamulka degmada buurhakaba iyo isku kaalada ay horumarinta kaabayaalka dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada oo aan ku horayana garoomada wadooyinka iyo goobaha walbarashada iyo caafimaadka si nolola iyo dhaqaalaha bulshada degmada buurhakaba walbadan isku bedela